بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan walaalayaal waxaan jeclahay inaan halkaan waxyar idinku soo gudbiyo fikradeyda ku saabsan sidii eh, maaragtay soomaaliya horumar ku gaari lahayd waxaa weeyaan horta sida aad wada ogtihiin adduunka hore u maray oo la yidhaha adduunkaas hore u maray waxaa ugu muhiimsan ee hore u maraya een, way badan yihiin waxyaalaha horumar keena laakiin waxaa ugu muhiimsan saddex waxyaalood saddexdaa waxyaalood ha- saddex gruub aan dhihi karaa saddexdaa gruub hadduu ka dhisan yahay waddanku waddankaasu hore u mari karaa ama horumar buu samayn karaa Een, gruubka koowaad waxaa weeye xagga tacliinta gruub gacanta ku haya oo ama diini ha ahaato ama madani ha ahaatee aqoonta xaggeeda ee gacanta ku haya een, tayeynteeda iyo kontaroolkeeda iyo fulinteeda gacanta ku haya oo yacni dhisa aqoontu waxa weeye baasihii koowaad weeye bini aadanku hadduusan aqoon lahayn waxna ma qabsan karo meesha dantiisu ku jirdhana ma garan karo een, mana isfahmi karo marka waxa weeye gruub horta aqoontii dhisa ilaahay mahad ha ka gaadhe soomaaliya hadda n burburkii n yacni dhibaatadii gaabkii uu sameeyey dad baa ilaaha ka abaalmariyay daboolayoo haba iska tayada raatee intaas waxbaa la wadaa ama iskool ha ahaato ama jaamacad ha ahaato wax kasta loogu magac daree dad baa wax wada aad baan anigu u tixgelinayaa aan ixtiraamna ugu hayaa walayo haddaan dadka een, shan iyo labaatankaa sano layska daba ka wareegaya haddaan waxbarasho jiri lahayn soomaaliya waaba waaba u dhammaan lahayd marka gurubkaas waxbarashadu wuxuu u baahan yahay waddanku inuu ka dhismo oo uu leeyahay yacni system waxbarasho oo habaysan oo een, si fiican maaragtay een, u u qaab loo loo habeeyey taas waxa weeye marka markii ay dhisanto oo ay soo baxdo ummad wax fahmaysa oo wax qa- akhriyi ka dhah oo wax qori ka dhah oo fakeri ka dhah markay soo baxdo wuxuu u baahan yahay qodobka gurubka labaad leadership axsaab wuxuu u baahan yahay siyaasad system siyaasadeed oo dhisan hadda soomaaliya oo kale axsaab baa laga hadlayaa siyaasadeed aniga waxaan aan- aan soo xasuustaa yacni lixdameeyihii markii oo intaan askartu qabsan aan waxaan arki jiray ah, nin walba axsaab u furtay meel walba haliyo nirig koor eh, qu- eh, qude fandhaal waxaas waxyaalaha askarta u gacan geliyay xukunka ay musuqmaasuq ay kusoo marmarsoonayeen laakiin waxaasay ahayd waxay ahayd systemka oo, si- oo, oo siyaasadeed baa kharibnaa oo aan wax structure iyo een, sharci iyo nidaam la-aan ahayn oo wax nin walbaba maaragtay iska jaantaa rogan ahayd oo iska layska yaacayo marka taasuuna ma fiicna wadanka wadamadan hore u marayno aragno waa kan la dha axsaabtu inkastoo ay hadda yurub axsaabtii iska sii badanayaan moor ay axsaabtii sii badatana waa la dareemayaa moor waxaa badanaya wadankii n systemkiisii baa sii xumaanaya axsaabta badan kharibaad weeye waayo aad bay u- wadanka u kharibayaan waxaa fiican inay dadku marka ideologiga ay dadku qabaan marka horeba lagu beesgareeyo gurubo qaar gurubo diineed bay ku beesgaraysan yihiin qaar gurubo maaragtay danyar ahaan oo sida xisbiyada socialisti iyo waxaas la mid ahay iyo iyo progressistaha ay ku beesgaraysan yihiin qaar waxa weeye conservative oo wax soo saar iyo diimo iyo waxaas iyakuna ku een, maaragtay hanti- hantigoosi bay ku beesgaraysan yihiin waxaa loo baahan yahay ideology in group group uu dhasho xoog leh oo yacni n n n hogaamiyo dalkii oo wadin- wadaniyad iyo dantii wadanka iyo dantii dadka iyo maaragtay wadaniyadii ilaa ku shaqaynaya oo yacni siyaasad fiican u dejiya haddii aqoontii ay taallo good leadershipna la helo ama axsaab wanaagsan iyo xisaabtan siyaasadeed iyo ambition siyaasadeedna la helo waxa weeye dhinacaasna dadkii orientation bay helayeen oo wax ay cid ay ku dabafaylaan bay helayeen ilan shacabku waxay u baahan yihiin cid ay ku dabafaylaan nin faransiis ah oo la oran jiray michel hoka haddaan wuxuu ka yahay advisor buu ka yahay european common marketka aad baan u jeclaan jiray siyaasadiisa wuxuu dhihi jiray wadnahaygu bidixdu ka garaacaa waxa weeye nin socialista dhahay weye waxa weeye dadka maaragtay socialistaha ama aaminsan dabaqada danyarta ama shaqaalaha aaminsan libarka oo dhan ba uu codayn jiray markii waxaa la dareemaya ninka fikradda dadku shacabku ka qabo markuu nin yidhaaho socialistan ahay danyartu u danaynaya waa laga qabaa waxa weeye groupkaas marka in la helo oo ayna wixii jaantaan roga noqoninoo nin walbaba uusan wax iska furanin iska furanin makhaayad iska furan sida waagaasaan ka sheekeynaya ay structure fiican iyo grubyo yar yar oo tayo leh ay jiraan grubyo yar oo tayo leh aan badnayn oo tayo leh labadaas qodob markay samaysmaan waxaa loo baahan yahay group wax soo saar ilain dadkii aqoontii haddii la siiyey aqoonti wuxuu u baahan yahay meeluu kaga shaqaysto wuxuu u baahan yahay noloshiisa inuu inuu helo wax soo saar buu dhaqaale u baahan yahay siyaasaddiina dhaqaalay u baahanta gurub wax soo saar gurubkii wax soo saarku marka laba waxyaalood buu isugu jiraa laba gurub buu laba kooxood buu isugu jiraa koox hindista invention ama hindisaad samaysa oo soo soo saarta wixii habkii sidii wax loola soo bixi lahaa ama mashiinkii wax lagu soo saari lahaa ama qaabkii wax lagu soo saari lahaa hindista oo ku fakadha oo dhaforada kaga ciraysata iyo gurub hanti haysta boorsadiisa ama xashintiisa kastoo ugu jirto oo dhaqaale ah oo aamina fikraddaas la keenay aamina oo maalgelin ku sameeya saddexdaa gurub markay samaysmaan oo yacni xoog yeesha oo midka wax soo saarku uu yahay ma ahan waxaan arki jiray soomaalida waagii ay beecmushirka bilaabaysay ariga buu iu badnaa iyo hargaha iyo waxaasay dhoofin jireen carabtaa loo dhoofin jiray doontii baa la wada fuulahayaa waxaa fuulaysa toban nin oo mid walba wax yar oo macno lahayn wato dhowr ariga wato ama toban dhowr bundadooda haraga wato waxaa ka maqnayd inay isu tagaan oo ay samaystaan hal qof ama laba qof oo waxaas u qaada maanta alxamdulilah waa laga gudbay oo waxaa muuqata iiga muuqatay markaan tegey puntlandio oo kale markaan tegey waxaa iiga muuqatay in shirkadaha waddanka ka shaqaynaya ay yihiin shirkado waddankao dhan ka shaqaynaya magacyo kale meel meel walba magac la baxay gobol walba somalilanddi magac kale ku jooga puntland magac kale ku jooga muqdisho magac kale ku jooga yacni laakiin shirkado yacni maaragtay fikrad guud oo waddanka dhan ka jirta ah aad bay muhiim u tahay sababto waxa weeye wax soo saarku inuu baahsan yahay waa inuu maaragtay aan xuduudda lagu soo koobin yurub oo kale waxay u samaysteen european common marketka inay maaragtay ay ideyadii ugu horreysay oo ay ay samaysteen waxay ahayd libre circulation de bien et de person person hantida iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadku inay ay si xora ah u isugu socon karaan marka marka african aan ka rajeynaya inay saa gaadho especially wadamada east africanka ah in hadday heerkaa gaari lahaayeen way horumari lahayen faqriga way ka bixi lahaayeen i hope inay gaaraan waa aad baan u rajeynaya marka waxa weeyaan markii intaas la helo oo saddexdaas group oo dhisan oo saddexduba xoog leeyihiin oo saddexdu habaysan yihiin oo structure fiican leeyihiin oo control leeyihiin oo xisaabtan leeyihiin markii la helo oo aqoon iyo maaragtay kaatro fiican leeyihiin in markii la helo waxa weeye waxaa horumar waa imaanaya horumar wuu imaanaya markii hantidu way dhalanaysaa maalin walba bay imaanaysaa haddii fikradahaas aqoontii hadday jirto wax soo saarkiina jiro siyaasad hogaaminaysa oo yacni maaragtay regulationkii u samaynaysana ay jirto way dhaqaaluhu wuu imaanaya ma jiro dhaqaale iska soo baxaya sidii meel roob ku dhacay oo ubax ka soo baxay dhaqaaluhu wuxuu u baahan yahay structurekaas loo dhiso structurekaas marka waxa weeye walaalayaal waxaan rajaynayaa inaynu xooggeena saarno inaynu ku fikirno sidii saddexdaa group ee aan ka sheekeynayo iyo dee kuwa auxiliarka ah ee soo raacaya sida ay xoog ugu dhismi lahaayeen fakriga iyo badaha aan jiirayno iyo dagaalka aynu isku haysano iyo isbaarooyinkan aynu dhiganayno iyo dagaalkan aynu kuraasta xisbiyada ugu jirnana bahalka barlamaanka ugu jirnana waynu ka baxaynaa haddii aynu aynu aynu iska xoojino dhinacyadaas nin walba intuu nolol helo buu meel iska qooqaaranaya meel iska degayaa markaasuu ilaahay kaga cabsanayaa markaasuu ilmihiisa ku rabaysanayaa markaasuu aakhiradiisa ku sugaya marka sidaas bay aniga iigu muuqataa qof walba fikradiisu qabaa laakiin taydii waa taas khayr baan idiin rajaynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق